In ka badan todobatan arday oo baratay maadooyinka caafimaadka, kombiyuutarka, Ingiriiska iyo Carabiga, isla markaana ka aflaxay iskuulka Ramadaan ayaa munaasabad qalinjebin ah loogu qabtay magaalada Beledweyne. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka, waalidiin, macalimiin, dhalinyaro iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Ustaad Axmed Xaaji, maamulaha iskuulka Ramadaan, ayaa ka warbixiyey munaasabaddan.
maanta xafladda aan ugu hadlayno ee qalinjibinta ama qalin bedelashada ayaan rabaa inaan warbaahin ka bixiyo sidoo kale warbixin ku saabsan iskuulka guud ahaan iyo laba qodob oo talooyin iskuulkan oo ee ramadaan qaybta maanta aan ka qalinjibinayno waa qayb qaybta private ah ee laba qaybood ee iskuulku leeyahay qayb hoose dhexisay iyo qayb private ah oo ugu soo dhisa ardayda marka qaybta maanta ardayda ay ka qalin jebinayaan waa qaybta dhismaha ah ee private-ka aan u naqaano ee ardayda lagu soo kobciyo qaybtaas private-ka ah waxaa la furay sanadka markuu ahaa laba kun iyo toddoba muddaday hadda shaqaynaysay waa toban iyo toddoba sano muddadaas waxay ardayda ay soo saartay ay gaarayaan ee, waa ku dhawaad saddex kun oo arday oo sidaana kor usoo dhamaystay maadooyin kala duwan haddana ka hay dalka xirfado kala duwan sidii carabaabeen macalimiinta uga horreysay hawsha iskuulka uu taagan yahay waa qaybta maraafitka ee dhismo weyn oo ardayda laga dhiso waxyaabaha beysiga ah maadooyinka asaasiga oo aysan ka maarmin Qaar ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey.
runtii farxad weyn ayay iga tahay inaan kasoo qayb galo ama inaan la wadaago farxadda ardayda ka qalin jebinayso ramadan mustantio qaybtiisa bareefadka walaalintan sidaan ka dhacay ama sidaan ka warqabno ramadaan ama qaybtiisa bareefadka run ahaantii waa qayb kaalin weyn ku leh bulshada soomaaliyeed waayo waa qayb u taagan inay soo barbaariso jiilkeena isna usoo wadaamiso waxtarkooda muslimiintooda run ahaantii hal iyo baalo kuma soo koobi karo waxaan leeyahay hambalyo hambalyo ayaan leeyahay sidaan ognahay marka luuqad sideedaba ama barasho sideedaba waxay leedahay bilow ee malahan dhammaad ardayda marka halkaan maanta ka qalin bedelatay ama ka qalin jibinaysa waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiinana meeshiina ka sii wada waxaa kaloo leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan leeyahay qalin jibiyaasha maanta Ardayda loo qabtay munaasabadda ayaa Radio Baaruura u sheegay in ay ku faraxsan yihiin in ay soo gaaraan heerkan.
magacayda yaasmiin ismaan dhur waxaan ka mid ah ardayda ka qalin ka qalin jebisay dugsiga ramadaan waxaan ka qalin jebiyey maadooyinka ingiriishka iyo computer science waayahay inaad barato maadooyinkani yaa kugu dhiirigeliya my parents waayahay adigoo ka faa'iidaysanayo munaasabadaani halkan aad ugu mahad celinaysaa
maamulka iskuulka ramadaan iyo dhammaan macalimiinta sharafta leh waayahay ma rajaynaysaa inaad sii waddo waxbarashada maadaama hadda ka qalin jebisay maadada caafimaadka iyo maadada ingilishka aad iyo aad magacayga waa sumeyn maxamed bare maadada maanta ka qalijibinayo waa maadada ingiriishka waxay u dhiirigeli waalidiinteeda iyo macalimiinteeda magacayga waa saalim xasan cabdulle waxaan ahay ardayda maanta oo ka qalin jebisa ramadaan waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qalin bedelinayo een, luuqadda ingiliishka maantana farxaddayda lama soo koobi karo aad ayaan u faraxsanahay magacaygu waa caali nuur yuusuf maasha allah aad baan ugu faraxsanahay inaan heerkaa soo gaaro maanta ilaahay ayaanu ku mahadsan subxaanahu wa tacaala marka labaad iyo marka saddexaad iyo mar afraad waxaa ku mahadsan waa macallimiintii iyo maamulka iyo iskuulka barefetka ramadaan iyo waalidiintayda Cadan ayaa ah dufcadii soddon iyo labaad ee ka aflaxday iskuulka Ramadaan tan iyo markii la aasaasay.